جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal waa subax sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha dulqacd sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaal culus oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada sahyuuniyadda yuhuudda ayaa gebi ahaanba isaga cararay deegaanada dhaca waqooyiga magaalada khaza kadib dagaallo culus oo ka dhacay deegaanadaas wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa soo gebagabaysay ololo lagu buufinaya cayayaanka kaneecada kaas oo ka socday degmada jilib ee wilaayadaas gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa mootabajaaj dad shacaba ay saarnaayeen si bareera ugu jiiray magaalada muqdisho kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee gado iyo mid ka mida beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas wilaayada islaamiga ee baay ayaa diya u kala wareejisay laba beelood oo walaalo ah oo ka mida beelaha dega wilaayada askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee bakool bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada kamsuumo ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee jubbada hoose جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaal culus oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay habeenkii xalay waxay ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya wilaayada islaamiga ee baay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee deegaanka goofguduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dagaalkan oo muddo socday ayaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona murtadiinta dagaalkaasi khasaare lagu gaarsiiyey inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka lagu dilay sargaal murtad ah oo magaciisa lagu soo gaabiyey fanax waxaana lagu dhaawacay hal askari oo murtada ciidamada sahyuuniyadda yuhuudda ayaa gebi ahaanba isaga cararay deegaanada dhaca waqooyiga magaalada khaza kadib dagaallo culus oo ka dhacay deegaanadaas faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya yaasir maxamed
ciidanka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa waxay shalay oo jimco ahayd gebi ahaanbay isaga carareen qaybo ka mid ah waqooyiga khaza halkaas oo dagaallo culus oo iska cabbin ah ay kala kulmeen dhanka muqaawamada filistiiniyiinta ciidankani ayaa si gaar ah u sheegay inay ka carareen jabaaliya oo muddo labaatan maalmood ah ay cudwaan xoogani ku hayeen balse iska caabin adag kadib ugu dambeyn lagu qasbay inay ka cararaan ciidanka gumaystaha yuhuudda waxay sidoo kale shalay ku dhawaaqeen in shan ka mid ah askartooda ay ku dhaawacmeen dagaaladii afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay xerada jabaaliya ee waqooyiga khaza ciidankani ka cararay jabaaliya ayaa sheegay inay howlgalkooda u weecin doonaan dhanka mandiqada rafax raadiyaha ku hadla afka ciidanka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa dhankiisa sheegay in toban askari looga dilay howlgal ka dhacay jabaaliya kaasi oo socday muddo labaatan maalmood ah mahadsanid yaasir wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa soo gebagabaysay ololo lagu buufinaya cayayaanka kaneecada kaas oo ka socday degmada jilib ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cusmaan axmed dhuubow ku dhowaad muddo toban maalin ah oo xaafadaha degmada jilib ay ka socotay ololaha lagu buufinayo kaneecada oo xilli roobaadka aada looga dareemo magaalooyinka ku teedsan webiyada ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoona si guud ay ugu faa'iidaysteen guud ahaanba bulshada maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo howlwadeen ka ahaa mashruucan ayaa ugu dambeyn soo gebagabeeyey kadib markii shaqada buufinta kaneecada laga sameeyey xaafadaha degmada shaqaalaha fayadhoorka oo inta badan shaqada waday ayaa guriguri u galayay xaafadaha kadibna buufinayay cayayaanka oo ay kaneecadu qayb ka tahay taas oo ay si weyn u mahadiyeen bulshada odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhankooda soo dhoweeyey mashruucan kuna tilmaamay mid ku soo aaday waqti loo baahnaa waxayna wilaayadu kula taliyeen in lasii xoojiyo adeegyada noocan oo kale ah ee waxtar ku ah bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe anagoo ka hadalow salaadiinta jubbada dhexe afjo taagagne ee maktabka caafimaadka gobolka ee kaneece buufin xilligii lanka baahanaay oo seka hagaagti qaab dhaqanka macnaa shaqaalaha dadka oo macnaa wal buufiyooyan guriga iridase istaagayan bilmatalan guriga kow kow kow kow iyo siyaaya marka ay yaa joogow waa la joogaa raggii kaneecada buufinayay waaye hayee soo gala qalabkiioo diyaarsan wixiioo kala nadaamsan iyo macnaa guryahase galaayan shaqaalahaasna maasha allah aadaan mahadsanyan shaqadiioo sifayli in gududan ee wilaayada macnaha ee aad iyo aad iyo iniska howliyadii gobolka shukran iyo siinleena abaalkina ilaahay allaha badiyo marka haddii un macnaa odayaasha dhaqanka wanana waa soo dhowaynaynaa maktabka caafimaadka ee walaayada jubbada dhexe waxay noo qabteen shaqo aad u wanaagsan shaqadaasoo ah kaneeca buufinta sida walaalka igu horreeya uu sheegay waxaan aad ugu faraxsanahay markay gurigayga imaanayeen dhallinyarada shaqaynaysaa albaabkay soo gargaraacayaan yaa jooga waa la joogaa albaabkiiaad ka furtay qolkii raashinka aaway waa kan iyakaa gacantooda inta qabtaanay kuu dadaboolayaan markaas ka bacdiiy buufinayaan ilmaha iyo waxaa laga fogeyey dhahayeen shaqa aad wanaagsan oo xilligii loo baahnay kusoo toostay ayay noo qabteen waa mahad celinaynaa maktabka caafimaadka waxaan rabnaa hawshaas hawl loo baahan yaho waaye in lagu soo celceliyo dadku waa ku qanacsan yihiin aaday ugu faraxsan yihiin waxa waaye ninka la yidhahda shaqadiinna waaye haddee haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ognahay xilligii daafka in idaacadaha iyo laga ninka la yidhahdo muxuu ahay sii daynayey oo khaasatan idaacadda andarus tilmaamaha dadka u sheegaysay sidaasoo kaleeto ayaan rabnaa dadka markasta in loo baraarujiyo maadaamaba odayaashooda dadka aan nahay gaari cabdibila ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa mooto bajaaj dad shacab ay saarnaayeen si bareera ugu jiray magaalada muqdisho warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo haya marwaan maxamed xilli ay sii kordhayaan dhacdooyinka xunxun ee maleeshiyaadka murtadiinta u geysanayaan bulshada muslimiinta ah ay ku dhaqan magaalada caasimada ah ee muqdisho mid ka mid ah gaadiidka murtadiinta ayaa mooto bajaaj ku jiray gudaha caasimada gaari cabdibila ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada ayaa mootobajaajka si gaar ah ugu jeeray isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho darawalkii waday mootobajaajta ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culusa iyadoona dadkii ka agdhowaa goobta ee dhacdadu ka dhacday ay darawalka ka soo saareen mootada oo burbur xoogan uu soo gaaray dhacdada mid la mid ah ayaa laba maalmood ka hor ka dhacday gudaha muqdisho laba gabdhood oo saarnaa mootobajaaj ayaa dhaawacmay kadib markii gaari cabdibila ah uu si bareer ah u jeeray mootobajaajta ay la socdeen gabdhaha dhaawacmay waxayna dhacdadaas ka dhacday xaafadda suuqa beerta ee degmada waaberi ee magaalada muqdisho gaadiidka maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa dhowr jeer sidan oo kale dad shacab ah oo lugeynaya iyo kuwo kale oo gaadiid la socda ku jiiray gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho mahadsanid marwan kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee gado iyo mid ka mida beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas sida warbixintan oo ku faahfaahinaya casaam carafaat kulankan ballaaran ay barbar socotay dowlad diini oo lagu qaatay duruus kala duwan loogana arreysanayay garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika ayaa ka dhacay deegaanka wargudud ee hoostaga degmada celcadde waxaana u dhexeeyey wilaayadii islaamiga hegada iyo jifada baha xuseen ee ka tirsan beesha tilxe kulankan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga hegado culimoudiin ugaasyo nabadoono iyo waxgarad ugu horeyn sheekh cabdiwaaxid oo ka mid ah culimoudiinka ayaa kelimad tawciyaha ka jeediyey madasha kulanka magac diineed oo islaam waa sidanaa ilaahay baana siiya alxamdulilah midda kale waxaan sidannaa magac soomaaliyeed baan sidannaa war ummaddan geeska afrika deggan magaceeda maxaa la yidhahdaa soomaalis oo lama yidhaahdo labadaas magacaan sidannaa labadii magacba waxaa la rabaa oo lagu tashta in nagala masax nagala tirtiro duulaankaad arkaysaan iyo waxaa ciidan waddankeenna jooga oo maraykan ugu horray iyo kuwo badan oon tirin karin iyo etobiyaan iyo kiya yuganda burudays waxa weye jabuuti waxaan aanan la tirin karin weerarka nugula soo qaaday eed ka warhaysaan ujoodule waxbaa ka dambeeya horta magicii diineed iyo magicii islaam iyo muslimiinta aan ahayn in la tirtiro in marka haddii noola tashtay maanta weliba waa noolnahay awood baan leennahay dhaqaalaan leennahay waxaan diinteenna ku badbaadsan karna oo dalkeenna aan ku badbaadsan karna aakharana aan ku badbaadayna waa jihaadka maanta socda halkaas keli un baan maanta ku badbaadi karnaa inaan iska dhicin oo hubkeenna aan qaadan waxaan ku badbaadi karna waa jihaadka sidoo kale qaar ka mid a odayaasha jifada baxa xuseen ayaa ka hadlay dowladda iyo kulanka u dhexeeya iyaga iyo wilaayada in aan mataqaanaa annaga isku garab qabanno oo mas-uuliyaddaas meesha maanta aan isugu imaadnay annaga oo beeshigii baha xuseen e qodobkaas ayaan mataqaanaa isku waafaqnay waxaan rabnaa inaanan la kala leexanin ee aan nagala faa'iidaysanin oo jihaadka adduunka ka dhacaya oo mataqaanaa gaalada ay isku bahaysatay oo bariga afrika aan annaga awooddanada midayna sidaas ayaan meesha iskugu imaadnay annaga oo odayaashii dhaqanka eh waxaan doonaynaa qabaa'ilaadka kalena inay nala qaataan jihaadkaas mataqaanaa lagu midoobo naf iyo maal lagu midoobo wixii awood oo kalaamka ilaahay annaga aan garab istaagna intaas ayaan ku boorinaynaa annagoo ah maxaan ku rahdaa jifada xuseen aadan khaasan bahaa xuseen insha allah oo isugu timid tuulada wargaduuda taas oo ma arrimahooda jifada ay kaga tashanayaan dowladaas oo laga hadlay towxiidka waxaa kaloo looga hadlay insha allah axkaantii salaada iyo maarsikada iyo xajka iyo waxyaabihii maarti ku saabsan ayaa looga hadlay si weyn ayaa looga faa'iidaystay marka insha allah arrimahaas ayaa maarti lagu soo qaatay si wanaagsanna looga faa'iidaystay kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada ay uga areysanayaan beelaha dega wilaayada islaamiga ee gedo kaasoo lagu muujinayo garab istaagga shareecada islaamka mahadsanid casam wilaayada islaamiga ee baay ayaa diyo u kala wareejisay laba beelood oo walaalo ah oo ka mid a beelaha dega wilaayada beelaha disow iyo hadame oo ka mida beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay ayaa loo kala wareejiyey diyo kadib munaasabad ka dhacday madiinatulkhayr ee wilaayada islaamiga ee baay munaasabadda waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga ee baay iyo odayaashii waxgaradka labada beel ee diyada kala qaatay qaadiga maxkamadda wilaayada islaamiga ee baay oo munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey sida dhacdadan ay u dhacday iyo diyadan loo kala xukumay labadan beelood
waxaan halkan aan iskugu nimid geelaan horteenna taagan waa geel diyowa maantana insha allahu tacaalaa waxaan rabnaa geelii inaan wareejinno geela wuxuu ahaay boqol neefa waana diyo waxay ahayd camdan ama kas ay ahayd boqol neefa yaa shareecadu ay xukuntay oo ah saddexdeeda qaybood afartan uurey ah soddon oo maxaa shan jiraala ah iyo soddon afar jiraala ah beesha disow oo dishay wiil u dhashay beesha hadame ayaa lagu xukumay boqol neef oo geel ah waxayna bixisay qayb ka mida diyada iyadoona qaybta kale muddo la ballamay ugaaska beesha disow ayaa goobta kaga dhawaaqay xoolaha ay wareejiyeen isagoona ku wareejiyey malaaqa beesha hadame
awalan may baan umahadnaqaanay ilaahigii oo qafuur raxiimkahay una khalqiyey oo koonku unasheeni una imanaysidii iimaanka islaamka oo galad badan la nimanaysidii unoo dhagaalo una basan in lahayn walbadan ilaahgaas aan umahadnaqaan marka gaalasa may ballanaaha inika wareejina beesha reer hadama walaalkii oo arday mas-uulin ahay ala obdirhaan dadkii awliyaa damhayn rogaan inika wareeji oo waana ka wareeji markiiniisuno aqbalo ya rajiye malaaqa beesha hadame ayaa dhankiisa guddoomay diyadan qaybtii ugu horreysay oo ah konton iyo kow halaad isagoona sidoo kale sheegay inuu sugayo qaybta kale ee ku hartay beesha disow marka arrintaas walaalka sheegow aqbalni anna oo malaagii reer hadam aha ya malaagii disow gaali kontonkii kowtaya ku qaadadi ab magaagaynil eraaw aliyo ibdirhaan ibdusmaayil eraaw gaali sugahay konton iyo kooga ku qaadadi ma inku dhammanaaha afartun iyo sagaal alxamdulilah ilaahay yaa ka mahadsan walaalkaasi gaaliis intaas ku sheen inaynu ku qaadadi waana ku aqbali wabilaahi towfiiq tani waxay ku timid ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna odayaashii meesha ka hadlay qaar badan oo ka mida ay sheegeen in xilliyadii hore aysan jirin wax diya oo la kala qaato islamarkaana dadka si macno darra ah loo dili jiray balse maanta wilaayaadka islaamiga ay ka dhaqan galeen maxkamadaha ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoona qof kasta oo dhib loo geysto shareecada islaamka wax ku qaadanayo ama wax ku weynayo askari taayib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee bakool cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya cabdi aadan luqmaan waa toddobaatan jir muddo sannad iyo bar ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa loogu yeero minishiibiyada maamulka ridada koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ninkan ayaa allah fadligii isagoo taa'ib ah lagu soo bandhigay magaalada tiyeglow ee xarunta maamulka islaamiga ah ee bokool waxa uuna waraysi gaar ah siiyey markii towxiidka loo qabtay idaacadda islaamiga ah ee andalus taa'ibkan ayaa ugu horreyn ka warbixiyey qaabka uu ugu biiray ridada iyo waxyaabaha uu u qabanayay isagoona sidoo kale sheegay asbaabaha uu uga soo tagay magaagay ibdi iidan lugmaan dhere gobolka bayakukooy gaar ahaan ilaa mahadle meeli ridada roogjo ilaa magaalada roogjo iyo ilaahay oosaari baydhabo haddana ma ilaahay saantay sheenahay gobolka ilaa mahadle bokool degmada yeglo waqti an gabeeri elan kulle taarig mahaa elan waayan oo taarig walaas dhakaw mihii madii saasete sanadii baraka jari sanadkii barmadaanka jari maarta dhagdhagaasho iyo an kaswaai ilaahay wiinaaya i abuurday ha oo saari yaanka mahad inka shukri haddana ilaahay i abuurday hatan inta isheeni hatan ma inka mahadnagay mujaahidiinta maarta inka mahadnaga miilaan an kagaabilsanaay dowladda hoos ilaa mahadle maarta minishimbi iyaa kagaabilsanaay maskanteele guheli lan iyaa leeyahay kuwa miila aagu tulyoon kuweydiiso inoola kuweydiiso igali lambini aadingaay gargaaree masigili malahayn magi saasate ilaa mahadle lan oo oday aho marta saasate oo yaalan ling ideegsada wahaay kasto ilaa madle marta miisanke kasuwaay madan miisanke kasuwaay yaan maskante ilaahay hayinkatiji inaan isku dhaaf ilaahay i abuurti ilaa madle hoo saari alxamdulilah anka mahad anka shukri waxa uu sidoo kale ka waramay dhibaatooyinka ay murtadiinta ku hayaan shacabka isagoona haraadiga maleeshiyaadka murtadiinta ugu baaqay in allah ay u towbad keenaan meelaashow dhibbiyinga ka aragay dhib oo ilaama lanko bini aadinga islaanga umad rasuulka ee ka shaqaysada korma'e oo ka noolada korma'e madi saasate bulshadaas meel roogda eedyada dhibaato leenkahaa ee gumaad yunga yaala dadka ilaa mada walaanyoga ee meeli ka jaraan gabalkaas dhibbiyinga yaala dhibbiyinga ka aragay naftay baka karkari lan naar ka dhaha jiray jinni tulub dhaasiya nagadi ilaahay anka maad anka shukri maaday ulmaada anka shukri haddana meelidalki walaajaha meelig yaraan inaas ugu baxaano ilaa maada ku tanaasuna yaa anka waadiya haddii baan inta kooy ilaa maada gobolka tajiiglo ana kooy si fiican si fiican boqolki boqol iyo lahayn dhawaay ilaahay anka maadi anka shukri taa'ibkan uu soo bandhigay maamulka islaamiga ah ee bokool ayaa imaanaya xilli saacadihii lasoo dhaafay sidan oo kale wilaayada jubbada hoose ay soo bandhigtay askari toobadkeen ah allah fadligii askarta taa'ibiinta ee soo gaaraya maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka dalka ayaa isa soo taraya xilli maleeshiyaadka weli ku harsan safka murtadiinta ay waajahayaan xaalado nololeed oo aada u liitaa taas oo ay usii dheer tahay argagaxa ay ka qabaan rasaasta mujaahidiinta mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada kamsuumo ayaa si weyn kaga faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa kan bashiir muxuudiin abu ayman oo warbixintan inoo haya مراتب الإسلام مراتب الدين الإسلام ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإسلام والانقياد له بطاعة والبراعة من الشرك وأهله deegaanka buuramaamo oo ka mid ah deegaanada hoosega degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ka hirgeshay xamladii lagu magacdaray sabriye cumar cabdulle taas oo maalmahan si dardar leh kaga soconaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan boqolaal ka mid a ragga iyo dumarka ku dhaqan deegaankan ayaa si weyn kaga faa'idaystay xamlada iyagoo qaatay duruus kala duwan iyo muxaadaraad qayim ah waxaana dadka laga saxayay salaada iyadoo la barayay towxiidka iyo sidoo kale kutubo kale aada u fara badan idaacadda islaamiga andalus ayaa wareystay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka buuramaamow iyagoo ka hadlaya dowraadkii loo qabtay iyo waxyaabihii ay faa'iideen maxamed cabdullaahi magacayga tuuladeyda buulamaamow degmadeeda kasuuma alxamdulilah buulamaamow maalmahan saddex maalmood dowraan ku jirnay culumaan noo imaatay ducaad ah waa laga faa'iidaystay towxiidkaa lagu bartay iimaanka lagu bartay caqiidaa lagu bartay alwalaa walbaraa lagu bartay jihaadaa lagu bartay dahaaraya lagu bartay salaada lagu bartay alxamdulilah aad baa loogu faa'iidaystay wallahi si aad bay ugu baahnaayeen dowraadkan in lagu soo celceliyo markasta lasoo celceliyo dadku way u baahan yihiin dadkii dad waxaa meesha suulo waaye dadku waxay u baahan yihiin in lagu soo celceliyo markasta lagu soo celceliyo dadku u baahan yihiin magaciy khamiis sheekh cumar khamiis gulmaamow degmaday kamsuuma walaayada islaamka kore laga dhiga maalmahan doore noo socod saddex maalmood si fiican
waxaan ka baranay tawxiid tahaara salaada jihad tawxiid waa ka baranay waxaan adila aan ka baryaynaa walaayada inay soo celiso mar kasto insaan juhdi naga bixiso aan ka baryaynaa magaagay madoobay maxamuud aadan madoob degmaday kamsuuma haya degaamdey bulumaamo saddex maalmood dooriga jiraayni toohidka baradaayni walaalayaashayni eedanka mahadayaan walana baran ina doorkan saana nin eleliyo rawaayni guul allah siyo kor allah ka dhigo edaawad allah ka jawiyo i mayde gaalad allah noo qabudo amiin insha allah asalaamu calaykum wacalaykum salaam magacaaga iyo deegaanka ha joogto magacay asli mursal ismaan roogow haya tuuladay bulmaamow degmaday kamsuuma saddex bere doorka jiraay may baranay islaamnimada tawhiidka ee iimaanka ee salaada a barani daa wax badan makasayna waxa ka fahangni walaalayaashaan waxana baran maasha allah guul allah siyo amiin insha allah gaalada allah jabiyo amiin kaadama xasan abdi arbow tuuladay bulmaamo degmaday kamsuuma saddex beriya doorka jiraayni maasha allah waxaanana bari noo lexdani laba naagood eena wax baanana bari alxamdulilah rabbilcaalamiin waan fahansimaanina fahansii sidaas si la mid ah waxaa xamladan ay ka hirgashay deegaanka burgaan oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada kamsuum ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyadoo weli deegaano horleh oo ka tirsan wilaayada ay ka soconayso xamladan loogu magac daray sabriya cumar cabdulle iyadoo lagu wado inay gaarto deegaano iyo tuulooyin fogfog oo ka tirsan labadaasi degmo aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu